إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani iraxiim salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakaada oo la qadaro aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah burcad koonfur afrikaan ah ayaa dhallinyaro soomaaliyeed ku dilay dalka koonfur afrika xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka jubbaland ayaa meydkiisa laga helay magaalada nairobi ee dalka kenya dowladda hindiya ayaa sheegtay inuu gantaal kaga baxsaday dhanka dalka baakistaan maamulka cabdilfataax al siisi ayaa dil toogasho ah ku riday toddoba ruux uu ku eedeeyey inay ka tirsan yihiin wuxuu ugu yeeray argagixiso qodobadaasi waxaad dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa goorta uu galban doono dhaqankii galbeedka ka yimid ee dimuqraadiga iyo sababaha keeni kara الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo fidsan burcad koonfur afrikaan ah ayaa dhallinyaro soomaali ah ku dilay dalka koonfur afrika maxamed muudi abuu muslim ayaa faahfaahinaya faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa laba wiil oo soomaali ah oo sacdihii lasoo dhaafay lagu kala dilay deegaano hoostaga magaalooyinka cape town iyo britoria ee dalka koonfur afrika sida ay sheegeen qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi cali abuukar iyo deeq haashumi oo ka mid ahaa ganacsatada soomaalida ee ugu caansan dalka koonfur afrika ayaa waxaa si bareer ah halkaasi ugu dilay koox burcad koonfur afrikaan ah kuwaas oo sida la sheegay damacsanaa in ay dhac u geystaan goobahooda ganacsi sida aan warka ku helayno burcadii ka dambaysay dilalka ayaa goobta ka carartay waxaana goor dambe soo gaaray ciidamo ka tirsan booliiska dalka koonfur afrika iyaga oona sheegay inay wadaan baaritaano ay ku baadigoobayaan burcadda balse ma jiro wax natiijo ah oo ka soo baxay muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa isu soo tarayay dilalka iyo boobka hantiyeed ee loo geysanayo ganacsatada soomaalida ah ee ku dhaqan koonfur afrika waa mahadsan tahay muudey xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka jubbaland ayaa meydkiisa laga helay magaalada nairobi ee waddanka kenya saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha internetka xildhibaanka meydkiisa la helay ayaa waxaa lagu magacaabaa xildhibaan maxamuud maxamed kuulow waxauu ka mid ahaa xildhibaanada u dooran baarlamaankii ugu dambeeyey ee uu maamulkaas dhistay xildhibaanka ayaa la sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey u xanuunsanaa ugu dambeynna uu geeriyooday madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa ka tacsiyey geerida ku timid xildhibaanka dowladda hindiya ayaa sheegtay in uu gantaal kaga baxsaday dhanka dalka bakistan saacadihii lasoo dhaafay dowladaha hindiya iyo bakistan ayaa waxay hawada isku mariyeen hanjabaado waxaana ay timid ka gadaal markii dowladda hindiya ay qaratay in gantaal kaga baxsaday dhanka dalka bakistan hindiya waxa ay sheegtay in gantaalkaas aysan ugu talagalin balse uu si khalada uga fakaday dhanka kale bakistan ayaa waxay sheegtay in hindiya ay bilaabayso daandaansi taasoo iyadana ay ka dhalan karto jawaab ay bixiyaan dalka bakistan horey labada dowladood waxaa u dhex maray dagaalo khasaaro badan uu kasoo kala gaaray labada dhinac dhegaystayaal waxaan idiin soo wadnaa war ku saabsan maamulka cabdifataax xal siisi oo dil toogasho ah ku riday toddoba ruux uu ku eedeeyey inay ka tirsanaayeen wuxuu ugu yeeray argagixiso balse markaan waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa goorta uu galban doono dhaqankii ka yimid galbeedka ee dimuqraadiga iyo sababaha keeni kara warbixintan soo socda ayaad kaga bogo doontaan boqolkii sane ee ugu dambeeya waxaa si xawli ah u socday nidaamka dimuqraadiyadda kaas oo ay reer galbeedka ka hirgeliyeen waddamadooda iyo kuwa ay sida dadban u maamulaanba waddamada islaamka ayay inta badan ka hirgeliyeen dimuqraadiyad lamood antooda ahayn shareecada islaamka ayaa waxay ku tilmaameen nidaam haragga iyo xaaska ka adag oo aan sinaba loogu dhaqmi karin halka dimuqraadiyaddan ay ku tilmaameen xiriir lagu barwaaqoobo carabta oo ahayd ummad kuwa ugu khayrka badan adduunka ayaa waxa ay ka dhigeen ummadda ugu sharka iyo musuq maasuqa badan sidoo kalena ugu jaahilisan boqolkii sana ee ugu dambeeyey waxaa halkudhigoodu ka mid noqday yahuuddu waa saaxiibka ugu dhow cadaawaddu cidnama cabsi geliso saaxiibtinimaduna cidnama anfacdo halhayskaasi run buu ahaa ka hor inta aanay soo bixin ururadii carbeed ee uu hogaaminayay sheekh usaama bin laadin wuxuu ahaa geesi naftii u horay shucuubta muslimiinta gaar ahaan shucuubta carbeed waa nin mudan in meel kasta looga duceeyo carruur badanna magaciisa loo bixiyo allah shahaadadaha ka aqbalo aan u soo noqano dagaalka yukrain ruushku wuxuu u muuqdaa mid ku talagalay inuu kasii gaashaanto dhibaato kasta oo galbeedka kaga imaanaysa waxaana laga dareemi karaa baraha bulshada in raayulcaamkii ku khasaareen reer galbeedka maadaama ay horey u marin habaabin jireen shucuubta caalamka waxaa si dhab ah loo fahmaya harawsigii iyo hadalladii macmacaanaha ee reer galbeedka kuwaas oo xurriyadda sinaanta iyo cadaaladda bahal ku dhig u ahayd meel kasta oo ay galeen muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka kacay fawdo cusub taasi waxay keentay in dad badan oo gaalada nacib ay soo dhoweeyaan dagaalka yukrain si looga guulaysto shaydaankii qarniga koob iyo labaatanaad ee maraykanka cunaqabateynta la saaray putin waxaa inta badan ka khafiifiyey shiinaha wadamada naato waxa ay xanibeen adeegii swiftiga ee bangiyada ruushka kula xiriiri jireen kuwa dhigooda ah ee yurub iyo maraykanka arrintaasi ayaa caqabad adag waxay ku ahayd putin waxaase dabarka ka furay adeega shiinaha ee union bay kaasoo ka shaqeeya boqol iyo siddeetan dal oo caalamka ka mid ah sidaasi darteed waxaa sidii lagu waday fududaatay gadashada alaabihii ruushka dabadeed waxaa xal loo helay adeegyadii mastakar iyo fiisakar waxaa cad dagaalkan inaanu u muuqan mid si sahlan ku dhammaan doono haddii uu dhammaadana waxa uu ka tegi doonaa burbur dhaqaale oo yurub ku yimaada haddaba waxaynu dhowrkan qodob ee soo socda u cuskan karnaa sida dimuquraadiyadda galbeedka u galban doonto wixii laga bartay gugii carbeed gugii carbeed waxa uu bilaabmay dhacdadii maxamed boocasiisi maxamed waxa uu ka qalinjabiyey jaamacadda laakiin shaqo ma helin inkasta uu muddo raadinayey markii dambe waxa uu hal abuurtay mashruuc ganacsi oo iska raqiis ah waxa uu sameeyey miis yar oo uu ku iibiyo khudaarta noocyadeeda kala duwan haddaba dabayaaqadii labada kun iyo tobanka ayaa habar ka tirsanayd ciidankii tuunis si xun u ihanaysatay iyadoo weliba dharbaaxday arrintaa foosha xuni waxa ay boocasiisi ku kaliftay qaadashada go'aan khaldan balse caalamka carabta kiciyey dab ayuu isqabadsiiyey wuxuuna geeriyooday siddeed iyo toban cisho kadib markii uu isgubay taasi oo ku beegneyd afar iyo tobankii janwari labada kun kow iyo tobanka markaas kadib waxaa si toos ah iyo si dadbanba u farageliyey xaaladii carabta waddamada reer galbeedka iyagoo ku andacoonaya in nidaamyo fiican ay ka hirgeliyeen xukuumadihii carabta sida tii libiya oo kale baaqyadaas ay direen ma ay noqon kuwo miro dhaliya taasi waxay sababtay in muslimiin badan oo la cul ahaa xarakaadka islaamiga ah markaana loo bahlo geliya ay niyadsami badani u muujiyeen halkaana ay ku soo afmeeranto wixii la wanaajin jiray sannada badan welina waxaa shucuubta muslimiinta ah ay u xusul duuban yihiin sidii loo heli lahaa xukuumad islaami ah waxaa taas tusaale cad u ah sidii caalamka islaamka ula caatifoodeen nidaamkii maxamed mursi oo way garwadeenka ka ahaayeen ikhwaanulmuslimiin oo diin lagu tuhmayey waddamada xulafada la ah ruushka kuwooda awoodda leh oo aan ku dhaqmin nidaamkaas waxaa la wada ogyahay in quwadaha maanta adduunka ugu waaweyn ay yihiin maraykan ruush iyo jaina maraykanku waxa uu dabada ku wataa reer galbeedka halka ruushka iyo shiinahana uu xidhiirkoodu siyaasadeed mar iyo halkii ugu saraysay shiinaha waqooyiga kuuriya iiraan siiriya belaruusiya iyo sidoo kale eleteriya ayaa u janjeera dhanka putin waddamadaas badankooda ama gebigoodaba kama jirto wax layihaha dimuquraadiyad waxaa intaasii dheer in labada waddan ee haysta hubka nucleerka islamarkaana raacsan ruushka ay yihiin keliya taliyayaal taas oo la saadaalinaya haddii ay guulaystaan in nidaamkaas gaboobay laga guuri doono soo bixiddii imaarada islaamiga ahayd daalibaan daalibaan oo muddo badan dagaal kula jiray maraykanka iyo xulafadiisa ayaa ugu dambeyn hantay maamulka dhulkooda sanadkii ina dhaafay daalibaan waxay soo dhiseen xukuumad shacabkeeda aad ugu riyaaqeen taas oo tusaale u noqonaysa ururo badan oo hamigoodu yahay in dalkooda ay ka hirgeliyaan shareecada islaamka markaana ay dhinac isaga leexiyaan nidaamkii doolka ahaa ee dimuquraadiga ururadaas waxaa ka mid ah xarakada shabaabulmujaahidiin oo baryahan dambe howlgallo badan ka fulinayay caasimada soomaaliya ee muqdisho taas oo gacantooda ka baxday sannaddii labada kun koob iyo tobanka waxaa la yidhi wixii khayr kaa sameeyey qariib ma aha inaad samaysaa sidaa darteed wax la baciidsan kara ma ahan in ururada islaamiga ah dhulkooda la wareegaan waa hagaag dhegaystayaal warka subax saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan maamulka cabdilfataax al siisiye ayaa dil toogasho ah ku riday toddoba ruux uu ku eedeeyey inay ka tirsan yihiin wax uu ugu yaray argagaxiso wararka ka imaanaya dalka masar ayaa ku waramaya in nidaamka al siisi uu fuliyey xukun dil toogasho ah kaas oo lagu fuliyey toddoba ruux dadkan ayaa lagu eedeeyey inay ka tirsanaayeen kooxo ka dhisan waddankaas kuwaas oo dagaal kula jira xukuumadda masar maamulka uu hogaamiyo siisi ayaa marar badan sidan oo kale dil ugu fuliyey dad rayid ah kuwaas uu ku eedeeyey inay ka tirsan yihiin waxa uu ugu yeehay argagixiso xabsiyada uu gacanta ku hayo maamulkaas ayaa waxaa sidoo kale ku xiran dad badan oo rayid ah kuwaas oo kula kulmaya tacadiyo joogto ah warkii subaxnimo oo saaka alfurqaanidi kaga imaanaya waa inagaa intaa